waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali magacayga waxaa layidhi cabdiraxmaan maxamed caanood waxa aan ku noolahay magaalada melbourne waxa aan jooga magaalada melbourne muddo labaatan sano ah kole ilaa iyo intii aan usoo guuray waddankan australia waa runtii waddan aad iyo aad maaragtay noo soo dhoweeya annaga soomaali ahaan oo aad iyo aad maaragtay noogu qiimo badan waana waddan aan runtii waxyaalo badan ku qabsanay oo soomaalidu runtii maaragtay ishaga ay ku qabsadeen haddii aad fiiriso yani wadankaanu ka nimid iyo xaaladdu ay aynu ku sugnayn markii aynu imanaynay wax badan baa maaragtay noo kala kacay runtaa fiican waxaa jira marka maalintan australia day ama maalinta australia waa runtii maalin aad iyo aad u qiimo badan wadankan qof walbaana waxaa laga yaabaa inuu fikrad gooniya ka qabo waa lagu kala duwanan yahay waxay ku xidhan tahay dhinacaad maaragtay la hadasho ama la fiiriso laakiin guud ahaan waa maalin aad u qiimo badan wadankan waa maalin dadkoo dhan isu soo dhowaadaan waa maalin maaragtay ah la qaato fasax shaqooyinka laga qaato waa maalin ku fadhida qiimo badan dhinaca maaragtay wadanka walow haddii la aad fiirisid wadanka dadkan ah maarka nativeka ama abriginka iyagu ay u haystaan fikrad kaleeto oo maalintii la qabsaday wadankooda lasoo galay ay tahay waa runtii iyadana waxay leedahay xusideeda waayo wadankan aan ku noolahay waa wadan runtii ay fikraddu furan tahay qof walba fikradiisu waa ka hadli karaa waana dhiiban karaa laakiin runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan dhinac walba oo eegtana waxaad moodaa inay maaragtay iisheeg ay tahay maalin buuxinaysa maaragta sidii wadanka loogu dabaaldego runtii horta way jirtaa aniga waxaa iigu weyn oo aan ka helaa horta waxa weyaan maalintaas public holiday waay shaqada waa ka nastaa xaqiiqda fiican adoo gurigaagii jooga oo maaragtay ii sheegeen qaadanaya lacagtaadii horta marka taas waa wax weyn oo waaba sugaysaaba january markaad gasho waxaad leedahay australia day waa goorma imanaysaa kabacdihaa waxaad maalintaa la joogaysaa faamiligaaga caruurtaada reerkaaga waxa weeyaan yaad farxad kula joogaysaa waxaa laga yaabaa maaragtay dee inaad hadda ka qayb qaadatid weliba xaflado maaragtay laguga casuumay oo ay ma arkan australia day ku saabsan marka runtii waa maalin xusuus fiican leh dad badan oo soomaaliya waxay qaataan maarkino citizenshipka waad garanaysaa marka iyada laftooda communityga inuu raad dheer ay ku leedahay marka runtii waa waa waa xusuus way jirtaa sina walba kuu saamaynaysa magacayga waa xuseen ilyaas weyaan australian maalinta australianka horta dee si fiican umaba baranba wadanka moogta shan sanaan joogaa marka maalin caadiya tahay oo laysiinayo day off shaqadii ka fariisanayo marka anigu waaba ku haystaaba hadday saddex beri ahaan lahayd baan jeclaan lahaa australian daygaas may horta ani maalinkaasi wax ay dee maalmaha kale iiga la duwan tahay ma jirto laakiin taariikhaha sidaan ka arkay waxaan ogahay un in la xasuuqay dadka oo nativeka waddanka leh ee degan waddankan horta dadku waa wadan freedom of speech wax laydhaha ka jira marka qof walba opinionkiisu iska wataani opinionkayga waxay noqonaysaa saan u arko maalinkaas ad waa maalin oo dadkii dee ma garanaysaa lagu faraxsan yahay dadkii lalaayay lagu faraxsan yahay ila tahay aniga ray ahaantaydan ka hadlay anigu yacni markaan fiiriya dee aqligu ilaahay isiyaan ku fiiriya saasa ila tahay aniga horta dabaaldadka labuu kala yahay maalin wax loo dad baa u dabaaldegaya dee farxaddii australia waa maalintii wadanka dadka australiyaanka ah dadna waaba geeridoodiiba waa maalintii la laayaba ani ahaanta waxaan jeclaan lahaa haddii wax laga qaban karo ina la yar bedelo oo dadkana laga daayo ma aragta xasuusinta la xasuusinaya xasuuqi loo geysta saas un baan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacayga waxaa la yidhahaa xaaji maxamed faarax australia dhey waxaan rabaa inaan ka hadlo oon soo dhoweeyo australia dhey aniga waxay ii tahay maalin weyn oo dadka austraaliyankii farxad u ah dhammaantood oon lahayn community gaar ah community community wax dheer iyo qof wax dheer ayna jirin oo la wada leeyahay gabadh iyo wiilba aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa sanadka dambana insha allaahu waxaan rabaa waxaan ilaahay weydiisanayaa inay noqoto sanad ka sii fiican oo dadku ka barwaaqa badan yahay oo sidii hadda roobka loo helay si ka weyn loo helo waxaan leeyahay shacbiga austraaliyow maalinkan maanta waa maalin farxada ku ciida farxaddiinna ilaahay dabka haynaga joojiyo biyo dheeraada oo wax inoo dhima alla haynaga joojiyo dadkeenna mid midaysan allaha ka dhigo qof walowba dhankaaga ka ilaali sanad walba markay maanta tahay saasun baan u farxaa laakiin maanta waxa ii yimid midihii waan ka faa'iidaysanayaa maanta waan ka faa'iidaysanayaa sanad walbana way timaadaa sanado badan oo dambana inay timaadaan ilaahay ka rajaynayaa bismillaah magacayga oo saddexan waxaa weeye cabdinuur cumar maxamed australian day maalinta loo yaqaano waddankan oo lix iyo labaatanka january aniga my opinion waxaan u arkaa maalin dadka qolaba si ay u aragto waana maalin australia o dhan ka dhaxaysa haddii la eego dadkan indhojiniska ah maalin ay habbi ku yihiin maaha laakiin ummadda inteeda kale wax ay ka qabaan oo dhibaato ah ma jirto laakiin qoladaas fiilinkooda waxaa ku jira iyaga dareenkooda saa anugu arka ra'yigayga aragti ka duwan aragtida dadweynaha australia ay qabaan waxaan qabaa inay wixii qoomiye dadka wada nool waddanka ku nool wixii qayb ka mida dhibaya inay inta kalena dhibayso anna saasaan qabaa ra'yiga iyagu ay qabaan baan qabaa intaan anigu joogay waxa weeye waa ka xusuustaa sababta oo waa maalinkii aan qaatay sitiisinka oo aan noqday australiyaanka dhabta ah maalinkii aan noqday waxa weeye maalin weyn bay ii ahayd sababta waa maalinkaan ku yeeshay waddanka xuquuq buuxda Een, dad badan oo taa igala miduna waa jira بسم الله الرحمن الرحيم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأحمد حسن علي آه، هدي أدي ويدي سؤال شاه أستراليان داي سو أركتا أستراليان داي هرتا ومالين علن كان يو مالين تودن كان رشي لا عصو ولا احترامه واسو دوين هيا سي هدي لو آدنا وأركو tan kalena ee, dad baa weli waxay ka wadaan mudaharaad ka wado oo macnaha ku qanacsanayn maalintaas Een, aniga abiniyankayga ama taladayda waxaan ku da- waxaan dhihi lahaa een, maalintaas maadaama buuq ka jiro in la bedelo oo maalin lagu wada qanacsan yahay oo laisku wada raacsan yahay laga dhigo waa maalin taariikh la waddanka australia taariikh u leh oo dad badan oo ha- sida communitiga anigu aan ka soo jeedo oo kaleeto ah een, waddankan ka mid noqday sharci ku yeeshay een, xuquuqo badan ku yeeshay waan runtii dad badan baana maaragtay arrintaas maaragtay xasuus gaara ku leedahay laakiin anigu runtii maalintaas ma ahayn maalintii waxba iguma soo kordhin maalintaas bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdiraxmaan xaashi Ee, runtii australian day waa maalin aad muhiim u ah dhammaan dadka ku nool qaaradda australia dadkaas oo ka ka kala yimid ee, daafaha adduunka Ee, marka runtii waxaan isleeyahay maalintan waxay leedahay qiimo fara badan Ee, ma soo koobi karno laakiinse saan isleeyahay waa runtii anigu waxay ugu tahay maalin runtii ee, muhiim u ah dhammaan ee, dadka ee, ku nool qaaradan ee, ee keligeed ku taal meel gooni ah runtiina waa waa wadan ee, waxyaabo badan leh ee khaasatan ee, ku fiican soo dhoweynta ee, sidoo kalena mataqaanaa ee, waxyaabo fara badan ee, oo lagu xasuustana ee leedahay xoolo badan oo lagu xasuusto sida geela sida ee, kaanguruga dadka u yaqaan kawaalada iyo waxyaabo badan oo fara badan runtii waa wadan ee, aad loo soo dalxiis tago wadan aad loo jecel yahay haa runtii ee, maalinkaas ee, xasuus badan baa jirta ee, xasu- maalinkaas waxaan xasuustaa waa maalinka aan qaatay jisada marka waa maalin ku weyn ee, in la xusaa ee, intaasoo dad oo ee, kala duwan ayaa maalinka waxay qaataan waxaa la siiyaa sharciga ee, dhalashada jizada loo yaqaan ee, dadkaasoo ka kala yimid daafaha adduunka ee, runtii waa ah, marka isku aragtaan meesha lagu bixinayo jizada ama sharciga ee, runtii dadkaas waxay ay dareemaan ee, ama ay xasuus ay weyn ugu yeelan doontaa yacni maalinkaas oo ah maalinka warqadda la siinayo ee, waa ogtaad dee markaad qaadanay sharci ama lagu siinayo jiso waa macno waxay leedahay runtii aad u weyn
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali